maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waxay bilaabeen inay furaan wadooyinka si ay bulshadu u helaan wadooyin waafiya wadada la furay ayaa waxay martaa hoteelkii hore ee daalo kuna dhacda xeebta calinley ee magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ee cumar cabdulaahi maxamed farag weyne ayaa wuxuu warbaahinta uga warbixiyey wadooyinka la furay waxaanu furnay waddadii daalo oo xeebta geli jirtay oo si sharci darro ah loo jaray oo derbi looga dhisay alxamdu lillahi rabbilcaalamiin waddooyinku waxay u dhexeeyaan dadka lamana aqbalayo in waddada qof iska xirto haddii kismaayo qof walba waddo goosto oo waddooyinka la xiro oo sharciga iyo dowladnimada shaqayn see u ekaanaysa waxay u ekaanaysaa magaalo foolxun waxay u ekaanaysaa magaalo isku raran ah aakhirkana waa laga guuraya sidaa darteed waxaa lagu khasban yahay in la ilaaliyo badqadka waddooyinka iyo bidicda magaalada qof walba oo si sharci darraa u galayna ama aqoon darraha ka ahaato ama isagoo isle dowladnimada baad gees ka maraysa ah ka ahaatee waxaa ku waajiba in waddada laga banneeyo sidaa laadlay waddadii xeebta xitaa waa banaynay waxaa mucjiso ah etoobiyana waxay doonaysaa badda meel ay ka gasho inaguna meesh dadku badda u mari lahaa baan xiraynaa runtii waa iska dhibaato soconaysa weeye sidoo kale dhul la isku haystay oo waddo ah oo intii waddadii lagu habsaday yaa kuwii ku habsa isku qabsadeen arrintaa muddaadoodii ka taagnayd maxkamadaha heerasheeda kala duwan darajada koowaad iyo maxkamadda raacfaanka iyo maxkamadda saraa way xukumeen waxayna u xukumeen dhulkaasuna waddo yahay waxaa mucusooyin ka mid ah labadii waxaa la yidhi xaara xaaraanta ku heshiisa xaqaa isku dira waddadii dowladdaa la dhistay haddana waa lagu dagaalamay oo waa la isku qabsaday kadibna sharciga markii la galana meeshu waxaa la ogaaday inay waddadii ay xirteen ay tahay iyaduna waanu tagnay maxkamaddii sare iyo raacfaanka iyo hay-adihii sharci way tageen waxaa lagu go-aamiyey iyadana in waddadaas la banneeyo waxaan u dirayaa dadka waddada degan qolada isku haysatay iyaga sharcigaa la mariyey sharcigaa la marinaya sharciga baa lagu kala saaray waa dhamaatay fulintii unbaa hadhay